Bangiga Amal xaruntiis buu hooleeyay daahfurtii barnaamij ganacsatada yaryar lagu faa'iideeyahay kaasayti oo walfaa'iideyn korsaaranayna maamulka shirkadda Amal ayaa sheegay in ujeedkiisu yahay in la hirgeliyo dhalinyarada fikradoosha waana la maalgeliyo ganacsiga iyo fadhaayan wayna saas haata uu maamulkiisu sheegay shuruudo lagu fadow qofka fadow in beesada la sii xafiiska amal farciisa buu hoodle waxaan daafuraynaa oo daafurkiisa u fadhinaa barnaamijka qardo xasan barnaamijka qardo xasan oo adeeg ka mida adeegyada aadka u muhiimka ah ee uu bixiyo ee bangiga amal kaas oo loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsatada iyo macaamiisha yaryar ganacsiyada yaryar leh si ay uga faa'iidaystaan oo ganacsigoodii usoo horumariyaan oo u kiciyaan barnaamijka qardo xasan waxa uu ka mid yahay barnaamijyo badan oo uu bixiyo bangiga amal sida hodmiyaha dhalinkaabka iyo maalgelintii oo waxaba la odhan karo aabbay u tahay weyneyd adeegyadaas oo dhammaantood bangigu ugu talagalay bulshadiisu inay ka faa'iidaystaan waxaynu hadda daafurkiisii joognaa qardo xasan oo ah barnaamij sanadkiiba mar la bixiyo oo bangigu sanadkiiba mar uu bixiyo uguna talagalay macaamiishu inay ka faa'iidaystaan oo ku soo kiciyaan oo ku soo horumariyaan ganacsiyadooda
waxaan ahay magacaygu waa safiye maxamed cumar waxaan ahay macaamiisha si toos sida tooska ugu xidhan bangigeenna weyne amal banki welibana si gaara uga faa'iidaystay adeegyada uu bixiyo allah mustacaan hadda waxaan ka faa'iidaystay adeegan qardu xasan waana markii afraad ee adeega aan ka faa'iidaysto aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin madaxda mid sare iyo mid hoose iyo mid dhexaba bangigeegan amal waxaan leeyahay ha lagu xidhnaado ha la dhigto hana laga qaato hana laga faa'iidaysto si fiican insha allah waxaan uga helnay magaranaysaa taageero iyo dhaqaale aan ku kubcisanay meheradahayaga khaaska ah magacaygu waa cali ismaaciil khaliif waxaan ahay ganacsatada gobolka cayn ilaah weyne subxaana wa tacaala waa mahadle waxaan rabaa inaan laba gelmadood aan ugu mahad celiyo shirkadda amal banki oo runtii dadweynaha reer buuholle ama gobolka cayn ee runtii kasoo ka haqabtirtay waxyaalo badan oo ay u bahnaayeen runtii shirkadda waxaa odhan karaa iyadoo deegaanku uu xilli adag oo abaara ku jiray runtii waxaan shirkadda odhan karaa waxay dadka soo kicisay malaayiin qofa oo dhaqaalaha dib ugu soo celisay amal iyo sida akhyaarta amal ka shaqaysa ee uu ugu horeeyo cabdiraxmaan garaasoofe aan ugu mahad celiya sida fiican uu dadka danyartaa iyo dadkii aan waxba haysan ee baahiyaha gaarka qabay inay u fududeeyeen magacaygu axmed xariir ibraahim waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka cayn waxaan ka mid ahay bulshada waxle gobolka cayn ee ka faa'iidaystay adeegyada amal banki ay bixiso weliba adeega qardo xasanka waxaan marayaa gacantii saddexaad